Qoysaskaan oo ku nool kaamkaala bari oo ku yaala xaafadda Buundoweyn ee magaalada Beledweyne oo degan guryo ka samaysan kordhoman iyo bacal la isku geggeeyay kuwaasi oo aan celin karin dhibicda roobka, qabowgii habeenkii iyo kulaylka maalintii ayaa codsaday in la soo gaaro baca ay ka galaan dhibicda roobka. Barakacayaasha ayaa saameyn kala kulma xilli roobaadka maadaama aysan haysan guryo ay ka galaan dhibicda roobka. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
maxaana aan rabnaa oona codsanaynaa bacyo ma haysanno raashiin ma haysanno waxaan haysanno ilaahay abuurti male xag allaana wax ka sugaynaa alxamdulilah shukur haddana wax waa waa fulinaynaa sugayna haddana waxna waa waa marka hore waa helna laasin ayaantaan zigay nogu tahay oo waxaan isla hayna iyo wax kalo midna toona male xag allah wax ka sugaynaa waxaan ka codsanaynaa hay-adda iyo ummadda soomaaliyeed maxaan ka codsanaynaa inay ma aragtaa noo soo gurmadaan noo soo gargaaraan gargaar ilaaha alleh noo soo gurmadaan oo ma aragtaa wax allah waxay ma aragta hay-addaas is ilaahay gacantooda wax noogu soo dhiiba ay noo keenaan aan ka codsanaynaa biyo ma haysanno baad ma haysanno bacyo ma haysanno wax allah wixiis ilaahay naaga soo qaado waa iska rabnaa waa iskaga baahannahay bacyihii waa naga dhammaadeen ee waa u baahannahay bacyo bacyo aadan ugu dhibaataysannahay roobaa na dul taagan hadda biyobaxa ilaahaaba naga najeey alxamdulilah rabbilcaalamiin shukur qaxwi waa ka roonahana waa ka fiicannahay laakiin roobka na kor taagan bac waa u baahannahay nolol waa u baahannahay nafaqo waa u baahannahay kulli aal waa u wada baahannahay waxaan codsanaynaa ugu dambeyn uguluhu inaan nafaqa nala siiyo waxaan sii rabnaa bacyaha inaan noola keeno bac noola keeno waana noola keeni jira alxamdulilah rabbilcaalamiin shukru jasaar ma fiicno waa noola keeni bacyi waana noola keeni jiri ma garata haddana ummadii noo keeni jirtaan ka rajaynaynaa inays ilaahay usoo dhiibo noo keenaan marka alxamdulilah rabbilcaalamiin wax wax nolol eh oo laakiin nafaqo eh oon helnay ma laha beriis ma helin alxamdulilah rabbilcaalamiin shukru wixii ilaahay dad usoo qoray lama waaynayo kolleyba qoraal iguma jiro waana iska noolahay laakiin waxaan rabnaa inaan bac waa noola faalo qaado bac waa naalaga dadaalay alxamdulilah rabbilcaalamiin shukru waxaan na sii ee, hay-addan i o m waxay nagu caawisay waxaa ka jirta bac kuwii hore waaba dhammaadeenbo marka hadda waxaan rabnaa inaan nala siiyo bac iyo badarbo bac iyo badar siiba badara nala siiya hadduu biyaa cabna heladaan ka dhaadhacnaa helado iidabo buur la sii dhigaan ka dhaadhacnaa wiilasha aa usoo daraa gabdhaha wiilasha gabdha maba gali karaanba wiilasha usoo dagaa caaga usoo saaraa meesha soo saarsanayay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin shukur wuxuu ilaahay keena mahad waa Qoysaskan oo ku nool kaamkaala bari ee magaalada Beledweyne ayaa wajahaya xaalad bini'aadanimo oo kala duwan.